بsm الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رحimh اllه taعalى bab تأwيli qwl اllh عزa وجل وإn xakمta faxkm bynhm bاlqsط ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa tafsiirkiisii ayuu u baab yahay wain xakamta baynahum wain xakamta faxkum baynahum bilqist haddii aada xukumayso kuwa gaalada ah ama yahuudda ah ahlu kitaabka ah faxkum baynahum bilqisti cadaalad ku xugun aayaddaa tafsiirkeeda wadikri اlاkhtilaafi calىa cikrimata fi dalika iyo cikrima sida la iskugu khilaafay xadiidka labadaa mas'alo ayuu u baabeeyey wbilisnaadi qaala akhbarana alqasim bnu zakariya bni dinaari wahuwa abu muxamed alkuufiyu aلطaxaan hiqat qala xadaثna cubayd الlahi bnu musa qala akhbarana caliyu wahuwa bnu saalixin cali bnu saalix bni saalix bni xay weyaan wahuwa alxasan ayuu la dhashay ayb xasan bnu saalix bni saalix bni xay hiqat rawaa lahu muslim wاlarbacة can simakin can cikrimata can ibni cabaasi qaala kaana quraydatu wannadiiru qurayda iyo nadiir waxay ahaayeen wa kaana nadiiru nadiir waxay ahayd ashrafa min qurayda qurayda mid tu ka sharaf badan oo ka laandheersan macnaha wa kaana wuxuu ahaa idaa qatala rajulu min quraydata nin reer qurayda ah haddii uu wax dilo rajula min annadiiri nin reer bani nadiir ah qutila bihi waa loo dilaayay waidaa qatala rajulu min annadiiri nin reer nadiir ah haddii uu dilo rajulan nin min quraydata qurayda ka mid ah addaa mi-ata wasqin min tamrin boqol wasqi oo timir ah ayuu bixin jiray ninka reer nadiir lama dili jirin falamaa bucitha annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga markii lasoo bixiyey qatala rajulu min annadiiri nin reer nadiira wuxuu dilay rajulan min qurayda nin reer qurayda ah faqaaluu waxay yidhaahdeen idfacuuhu ilaynaa naqtulhu noo dhiiba aan dilane ada qoladii aan wax dila jirin awal faqaaluu waxay yidhaahdeen yani wuxuu yidhi falamaa bucitha nabiyu sal qatala rajulu min annadiir nin reer nadiira wuxuu dilay rajulan min qurayda faqaaluu marka reer qurayda waxay dhaheen idfacuuhu ilaynaa naqtulhu noo dhiiba waa dilanaynaaye qolo wax laga dila jirayna ma ahayn faqaaluu waxay yidhaahdeen baynanaa wa baynakum nnabiyu sala allahu calayhi wasalam aniga idinka nebiga ayaa noo dhexeeya dhexdeenna nebigana aanu tagno faatowhu way u yimaadeen fanasalad waxaa soo degtay wain xakamta faxkum baynahum bilqist waalqisطuna annafsu binnafsi cadaaladiina marka waa naf in naf loo dilo huma nasalad waxaa soo degtay afa xukma aljaahiliyati yabquun aayaddaabaa marka timid marka aayaddan aslan wain xakamta faxkum baynahum bilqisti aayadda mansuuqa miyaa mase waa muxkama yacni qowl tafsiir mashhuura ku jiro oo aayadda ku saabsan waa mansuuqa iyo maya mansuuqa ma aha ayb wain xakamta faxkum baynahum bilqisti aw acrid canhum wain tucrid ada marka inaa lababa waa loo fasaxay oo waxaa yacni inuu ka jeesto iyo inuu xukumo hadduu xukumaayana cadaalad uu ku xukumo ee aayadda marka mansuukhana waa la yidhi muxkamana waa la yidhi alimaamu shaafici wuxuu doortay iyo imaamu tabari aayadda inay muxkamo tahay ibnu naxaasna aayadda inay mansuuqo tahay buu doortay oo wuxuu yidhi wa anixkum baynahum bima anzala allahu baa lagu nasakhay yacni xaggee ka imaanaa tacaarudka tacaarudka wuxuu ka imaanayaa meelna ikhtiyaaraa ka muuqdo meelna ikhtiyaar kama muuqdo awal marka ikhtiyaar baa jiray hadduu rabo inuu ka jeesto waa ka jeesanaya hadduu inuu xukumo rabana waa xukumayo waxaa laga hadlayana waa gaalada hadday u yimaadaan aayaddan dambe waa an ixkum baynahum bimaa anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyay ku xukun haddiiba la amray aayaddan dambe marka ikhtiyaarka ayay meesha ka saartay ibnu naxaas isaga meeshaasuu feerinaa marka alimaamu shaaficina waa kala geeyeyoo bayna man yajri calayhi xukmu lislaami min ahli dimmati fa haa-ulaa'i yuxkamuuna walaa ikhtiyaara lilxaakimi haddii dad ay jiraan jizye bixiyo axkaamtii muslimiinta galay oo shacabkiisiiba ka mid ah oo axkaamtii xukunkii muslimiinta galay kuwaas khiyaar kama furna iyaga waa la xukumaa waidaa waadaca qowman hadduu qolo laakiin la heshiiyo walam yashrid calayhim ijraa alaxkaami qolow la heshiiyey laakiin in axkaamteenna ay korkooda ku dureerto looma shardinin fa huwa bilkhiyaari markaas waa markuu khiyaarka leeyahay haddii qoladan marka lagula shardisto inay jizye bixiyaan axkaamteenna ay galaan markaas khiyaar ma furna haddii laakiin aan sidaas lagula heshiinin khiyaar ayaa furan khiyaarkaasuna wuxuu noqonayaa hadduu doonana waa xukuma hadduu doonana iga tagow dhahaya alimaamu shaafici marka labadaasuu kala geliyey aayadda wuxuuna sheegay wadakara ana alxaakima idaa taxaakama ilayhi mushrikun waa mas'alo labaad laa yajuusu lahu an yaxkuma gayra alislaam gaal haddii uu maxkamadda muslimiinta yimaado oo isagu markaa uu yacni xaakimkii u yimaado uma bannaana inuu ku xukumo wax aan islaamka ahayn ma ku xukumi karo yacni ma la dhahayo ninkan gaal waayo wax kalea isaga lagu xukumaa iyo wuxuu aaminsan yahaa lagu xukumayaa la dhihi maayee haddiiba uu xukumaayo si kastoy tahay wuxuu ilaahay soo dejiyo unbuu ku xukumaa bis waalqistu marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahay waalqistu cadaaladdana xukmu ullahi aladii anzala calaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam cadaalad ama qisdi waxaa la yidhaha xukunka alleh oo ilaahay nebigiisa kusoo dejiyey kaasaa cadaaladda la dhahaan ayb aayaddan marka macaanidaasaa ku jirta wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu sacdin qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qال أخبرني داود بن الحuسين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة آيaaتka sورة المائدة ku jiro التي qاalha الله عزa وجل أla uu yihi فاxكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المqسطين laga gaaro إنmaa نزلت waxay kusoo degtay في الdyةi dyada bayna alnadiiri wa bayna qurayda reer nadiir iyo qurayda wadalika ana qatla annadiiri nadiir kuwa yacnii kuwooda la dilay kaana lahum sharafun ayay lahaayeen yuudowna diyata kaamilatan diyadaa la siin jiray iyadoo dhammaystiran wa ana bani quraydatana kaanuu yuudowna nisfa diyati mukhaalafada meeshaan waay marka wajhulkhilaaf nisfu diya kuwaana diyadaa loo dhamaystir loo dhammaystiri jiray kuwaana nus xadiidkii horena muxuu ahaa riwaayadii horena waxay ahayd waa loo dili jiray kuwaana diyaa laga qaada jiray ayb oo simaak marka isaga saasuu wariyey daawuud bnu lxuseynna sidaanuu wariyey marka simaak can cikrimana waraa ku jiri jiray riwaayaadkiisu fataxaakamuu fi dalika ilaa rasuuli llahi sal ll ly slam nebigay u xuguntameen faanzla allahu caza wajala allah wuxuu soo dejiyey dalika kaagaas fiihim fii shaأnihim faxamalahum rasuulu llahi sal ly slam cala alxaqi fi dalika nebigu wuxuu ku qaaday uu ku xambaaray xaqii buu ku qaaday fii dalika kaagaas fajacala diyata sawaa'an diyadii wuxuu ka dhigay mid isku mid ah ila waa isku diin ayaga maxaa loogu kala badinaa haddayba isku diin yihiin waa inay isku mid noqdaan qaala baabu اlqawadi bayna alaxraari walmamaaliki fi اnnafsi baabu bayaani xukmi اlqawadi qawadkii xukunkiisa caddayntiisaba baabee qiyaaska yacni qisaasta bayna alaxraari dureereyso axraarta iyo walmamaaliki iyo addoommada fi nafsina ku saabsan tarjamada marka wuxuu ka hadlayaa nafsadda qisaasta ku saabsan hal tajri bayna alaxraari waalcabiid addoommada iyo dadka xortaa ma laysu qisaasaa addoon haddii uu xor dilo khilaaf male waa loo dilaa addoonkaas markay nafsad ay joogto laakiin addoonkii haddii uu isagu wax dilo oo uu nin yacni waxaan ujeedaa ninkii xorta ahaa hadduu addoon dilo ha ma loo qisaasayaa taas waa wax uu ka hadlaya waana mowdic ahlu cilmigu isku khilaafeen oo riqigu naqsi ma yahay oo qisaasta yacni wax ka bedelaya wa bihi qaala aqbaranii moxamed bnu lmusanaa qa marka fi nafsi bouna ku qeyday meeshan fi lacdaa ma aha meeshaa marka fil acdaa'i wax qisaasa inaynan ku dureereynin fil acdaa'i laa khilaafa fii dalik ee waxaa la ysku khilaafsanya waa nafsadda nin xoraa addoon gacanta ka jaray ma looga jaraa maya wax qaba sidaas male iyada waa looga jaraa laakiin nafuu ka gooyo waa dilay addoonuuna ahaay ninkan xorta ah ma la qisaasaa meeshaas khilaaf baa ka joogay mas'aladii marka khilaafiga ahaydoo isagoo hadda uu ka hadlayaa wbihi qaala aqbaranii moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa saciidu waa ibnu abi caruuba can qataadata can ilxasan can qays bni cubaadin qaala wuxuu yidhi indalaqtu ana walashtaru aniga iyo ashtar annaqaci ayaa tagnay ilaa caliyin cali baan u baxna un tagnay faqulnaa waxaanu ku niri hal cahida ilayka nabiyullaahi sal l slama shay-an nebiga adiga wax makaala ballamay oo makuu dardaarmay si gaara lam yachadhu ounan ugaga dardaarmin ounan ugu dardaarmin ama ounan kula ballamin ilannaasi dadka caamatan dhammaantood xadee gaar uu kugu sheegay ma jiraan qaala laa maya buu yidhi ilaa maa kaana fii kitaabiya haadaa waxaa kitaabkaygan ku sugan maahan warqaddan fa akhraja kitaaban buu soo bixiyey warqad min qiraabi sayfihi seeftiisa galkeeduu ka soo bixiyey faidaa fiihi waxaa ku taallo almu'minuuna mu'miniintu takaafa-u dimaa'uhum dhiigoodu waa isku dhigmaa meeshaan waa marka maxalu shaahid haddii mar la yidhi almu'minuuna takaafa-u dimaa'uhum ama xor ha ahaado addoon ha ahaado marba hadduu mu'min yahay waa isku dhiig waa laysu qisaasaa waay marka ayb marka alimaamu annasaa-ina waxaa ka muuqda inuu asagu sidaas qabo sidaana marka waxaa qaba abu xaniifa oo abu xaniifa isaga marka wuxuu ku waafaqay alimaamu nasaa-i marka sidaa kuufiyiinta ay qabaan oo abu xaniifa ou qabo ayuu masaladan isaguna ka qabaa laakiin abu xaniifada waxuu ka hadlaya isaga waxay tahay cabda hayrihi hadduu dilo laa cabdahu hadduu addoonkiisa dilo ma aha heyrkiis addoon uu leeyahay markuu dilo oo loo dilaa cinda abi xaniifa waana madhabka cali iyo ibnu mascuudna ay qabaan sidaas waa saxaabada wa bihi qaala saciid ibnu lmusayab wa ibraahim annaqaci wa qataadatu walxakam imaamu maalik iyo shaafici iyo axmedna iyagu waxay leeyihiin maya ilaa ana alxura laa yuqtalu bilcabdi nin xora addoon ma loo dilaayo marka waxyaabaha ay qabsanayaan hadda axaadiis waxaa ka mid ah aan dacfi ka marnayn oo dacfi uu ku jiro qoladaanna waxay qabsanayaan iyagana xadiidkan oo xadiidka soo socdo samura alxasan can samura waa imaan doono oo isaga man qatala cabdahu qatalnaahu addoonkiisa ninkii dila waa dilaynaa halkaas iyagoona qabsadeen kaana marka waxaa ku jiro samaacii xasan samura ma ka maqlay masamaya cali bnu lmadini mutlaqan waa ka maqlay uba leeyahay calaa haadaa marka iyaga waxay leeyihin waa loo dilaa xadiidkaasaana daliil u ah bacdi ahlilcilmina maya inqidaac baa ku jiray leeyihin waxaana ku tusaa xadiidka inuunan ansixin xasanka warinaayo ayaan qabin xadiidka waxa uu tilmaamayo oo fatwada xasan waa khilaafsan tahay riwaayada haddii xadiidka uu u haayo inuu sax agtiisa uu saxiix ka yahay maba uunan khilaafeyn ay leeyihiin laakiin iyadana meel dawar ku jiro waa taa lafteedana ayb oo xasan marka kaana yuftii bian laa yuqtala alxuru bilcabdi saasuu ahaa istidkaarka ibnu cabdilbar sidaasuu sheegay ibnulqayim asaga meel kalou maray oo wuxuu leeyahay qatlu lxuri bilcabdi in saxa wuxuu leeyahay haddiiba ou ansaxo addoon xor in addoon loo dilo qisaas ahaan maxmuulun calaa annahu yuqtalu tacziiran waxaa lagu xambaaraa in tacziir ahaan waayo waxa loogu dilayo ayb fain ra'aa alimaamu fii dalika maslaxatan imaamka arrintaa dhexdeeda hadduu maslaxo ka arko facalahu waa samayn karaa marka qatalnaahudan iyo waa la dilayaa iyo waa la dilay iyo waa litacziir buu leeyahay ma ahan iyada marka xugun ahaan maaha sidaas ayb tacziirtu marka qatli ma gaari kartaayoo dil ma la gaarsiin karaa oo tacziir ma lagu gaari karaa dil haa culimada qaar badanaa qabo ibnu taymiyana waa baxdiyey majmuculfataawaha waxyaabaha uu keenayna waxaa ka mid a idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa iyo wuxuu leeyahay dilkaas waa tacziir maahan dil oo hadda qisaasna ma ku imaanin wax hadda xad ku yimidna maaha adilo dhowr ohuu keenayaa marka in halkaas la gaarsiin karo masaladaasi marka wararkaasaa adigu ku jiraan qoladan markaad xadiidkan iyo fiirinayaan waxay leeyihin waa naf nafsad waayo waana muslimad waa waajiba qisaaska qoladanna waxay le maya riqiga ayaa axkaamta qaarkood maadaama uu maalnimo iyo uu u dhexeeyo iyo maalnimo ay ku jirto ee maalna waa lamag dhabaa ma ahanayd qisaas iyo lagama galo iyaguna qiyaaskaas iyay fiirinayaan wahum yadun calaa man siwaahum wahum mu'miniintu yadun hal gacan waay calaa man siwaahum wixii ka soo haray hal gacanay ka yihiin waa markay fiican yihiin sidaas waaye macnaha waaqacaana diidaayo ma la dhihi karo nebigooda wuxuu ka hadlayaa wasfi buu sheegaa walmu'minuuna layihi wasfigaas marka intay ka run sheegayaan hal gacan waay waa dad isku duuban wayascaa bidimmatihim magantoodana waxaa u socon waxaa u socdo adnaahum kooda ugu hooseeyo oo marka yacni midkooda aan la aqooninoo hooseeyo hadduu magan geliyo qof waa loo dhaafaya umuhaani markay magan gelisay nimankii waa kii nabiga yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani addoonkana meeshaan waa ka baxtiyaan muslimka hadduu magan geliyo qof gaal ah yani ayb alaa laa yuqtalu mu'minun mu'min loo dili maayo bikaafirin gaal gaalkaasi markaasi ama ha ahaado dimi ama mucaahad ha ahaado ama wuxuu rabaa ha ahaado gaalba maba loo dilaayo mu'min haddii uu xarbi yahay de in la dila maba aanbaa dagaalaaba ka dhexeeya haddii uunan xarbi ahayn oo ku fududaado ama uu si qaldan u dilana marnaba muslimkii la qisaasi maayo gaal dartii loo qisaasi maayo laakiin diyadii iyo waxyaabaha waa laga bixinaya waana la tacsiiri karaa xabis iyo in la dhiga iyo waa la yeeli karaa sidaas laakiin in loo dila maya ayb xanafiyada iyadana meeshaan khilaafsano waxay leeyihin dimiga waa loo dilaa qof muslim ah muslim haddii uu dilo gaa gaal dimi ah muslimka waa la dilaa waxayna soo qabsanayaan de xadiid cabdiraxmaan ibn albaylamani oo warinayo ku jiro daciifa biitifaaqi lculamaa dacfi oo ninkaa og inuu yahay xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa laa yuqtalu muslimun bikafir muslim gaal looma dilaba walaa duu cahdin ku cahdi u saaxiibana lama dila bicahdihi ballankiisa laguma dila dhexdiisa de ballanka haddaan u jebinin oo cahdigii uu ku jiro ma loo dilayo haddii laga shakiyana armow ballantii ka baxaa iyana waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa habeennimo inta loo dhuunta la dili maayee war heshiiskii waa burayey ogow meeshaad aadi lahayd aad waxay hadda ka dambeeya oo anoo dagaal waa la ogeysiina markaas ayb man axdatha xadatan man axdatha qofkii yacnii soo darisiiye xadatan wax cusub facalaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unbau ahaanayaa dembigeeda ow aawaa muxditan qof wax soo darisiiyey xun qofkii dumo facalayhi korkiisa lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin yani ilaahay lacnadiisa iyo malaa'igta iyo dadkii dhammaantood lacnadooda korkooda korkiisay ahaanaysaa ama ha ahaato korkiisa wabihi qaala akbaranii abu bakr bnu caliyin qaala xadaana alqawaariiriyu abu bakr kan axmed bnu cali bni saciid almarwaziy alqaadi qala xadaana alqawaariiriyu cubaydullahi bni cumar alqawaariiriy qala xadaana mxamed bn cabdilwaxid wahuwa bnu abi xasmin alquطaciyu basriyu saduuq rawaa lahu النasaaئiy qala xadaana cumar bnu caamirin wahuwa saduuq lahu awham can qataadata can abi xasaana waa muslim bn cabdillahi alacraj ayaa la yihi albasriyu saduuqun rumiya bira'yi اlkhawaarij can caliyin radia allahu canhu ana nabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wahum yadun calaa man siwaahum yascaa bidimmatihim adnaahum walaa yuqtlu mu'minu bikaafir walaa duu cahdin fii cahdihi qaala baabu lqawadi qisaastii buu u baab yahay xukunkeeda min asayidi sayidka laga qisaasayo lilmowlaa loo qisaasayo ninka mowlaha la xoreeyey sayidkii ayaa la qisaasayaa addoonkiisa ma loo qisaasaa wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaana huwa almarwasiyu qaala xadaanaa abu dawuud aطayaalisay qala xadaanaa hishaamu can qataadata can ilxasan can samurata ana rasuula اllahi sal l slama qaal man qatla cabdahu qatalnaahu addoonkiisa qofkii dilo waa dilaynaa waman jadacahu qofkii sanka ka gooyana jadacnaahu sankan ka gooynaynaa waman aksaahu qofkii dhufaanana aksaynaahu waa dhufaanaynaa ayb xadiidkan marka adoo sayidka in addoonkiisa loo qisaasayo uu daliil u yahay ayb xadiidkan marka de wuxuu ku xirayaa riwaayat alxasan can samura waay waana soo sheegnay ibnu rajab jaamiculculuumka wuxuu yihi waqad طacana fiihi اlimaamu axmed wagayruhu waqad ajmacuu calى anahu laa qisaasa bayna alcabdi wاlaxraari fi laطraafi dadka xortaa iyo addoommada xubnaha iyo waaxaha layskuguma qisaaso laakiin mar haddii taa laysku lagu ijmaacay nafsadda min baabi owlaa waa inaan laysku qisaasaynin ayay leeyihiin ayb wahada yadulu calaa ana hada alxadiida mudaraxun laa yucmalu bih laakiin waxaad ogaanaysaa ijmaaca alistisxaabu bilijmaac yani yani yani fi lkhilaaf yani mas'alada khilaafka ku jira dhexdeeda suuro ay ijmaac ku tahay in la istisxaabo oo markaa yacnii daliil sidaa laga dhigto waa daliil daciifa hadda tan oo kale gacan iyo gacan xubnaha caadigaa layskuma qisaasi karayna oo lagu ijmaacsan yahaye waxay rabaan inay xujo uga dhigaan abu xaniifa iyo raggiisa oo ay yidhaahdaan taasba waa waa ijmaacaad ku jirtaan dhinacaasa nafsaddana waxaa idinku laasimaysa inaad ijmaacaas ayaa xujo idin ayaa idinku ah ogaa taasna marka istisxaabka noocaas oo kale ama daliil xoog badan usuulka kuma ahan ayb imaamu tirmidina markii qaala caqibahu waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi min ataabiciina minhum ibraahim الnakaciyu ilaa hada in laysu qisaaso ayb wbihi qala akbarana nasr bnu caliyin qala xadaana khalidu qala xadaana saciidu can qataadata can alxasan can samura can الnabiyi sal ly slama qaal man qatla cabdahu qatlnaahu wman jadaca cabdahu jadacnaah wbihi qala akbarana qutaybatu qala xadaana abu cawaanata can qataadata can samurata qala qala rasuulu اlahi sal ly slam man qatla cabdahu qatlnaahu wman jadaca cabdahu jadacnaahu xasana hadda kan ka maqan qaala baabu qatli اlmar'ati biاlmar'ati haweeneyda in haweeney loo dilo wabihi qaala akbaranaa yuusuf bnu saciidin qaala xadaanaa xajaaj bnu moxamed can ibni jurayjin qaala akbaranii camr bnu dinaar anahu samica taawuusan yuxadisu can ibni cabaasin can cumara radia allahu canhu anahu nashada wuxuu dalbay qada'a rasuulillahi sal ll ly slam nabiga xukunkiisa fii dalika arrinkaa ku saabsan naag hadday naag dishay in loo dilaayo faqaama waxaa istaagay xamalu bnu maalikin ayaa istaagay xamal bnu naabiqa faqaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa beyna xujratay imra'atayni laba naagood labadooda qol dhexdoodaan ahaa fadarabat ixdaahuma alukhraa middood ayaa midda kale ku dhufatay bimisdaxin ayay ku dhufatay tiirka oo lagu taaga teendhada misdax marka waxaa weeyaan tiirka teendhada tiirarka lagu taago tiirka mida ayay ku dhufatay faqatalathaa way dishay iyada iyo wajaniinahaa cunugee urjiifkeedii faqada nabiy uur bay lahayd marka faqada nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu xukumay fii janiinihaa urjiifkeeda biguratin addoon wa an tuqtala bihaa iyadana in loo dilo ayuu amray xaafid almundiri marka wuxuu leeyahy wa an tuqtala bihaa lam yudkar fii gayri hadihi riwaaya riwaayadan waxaan ahayn laguma sheegin midaan unbaa lagu sheegay abu daawuud mukhtasar abi daawuudka saasuu ku leeyahay halkan riwaayo ayaa lagu sheegay naagta in la qisaasoo la dilay amaa riwaayada saxiixeynka iyagu waxay tilmaamayeen nebigu inuu caaqiladeeda ku xukumay diyada riwaayada bukhaari muslim caaqiladeedaa diyadii uu ku xukumay waayo dilka noocan waa shibhu camdi shibhu camdi weeyaan camdi maahayn xanafiyada ayaga waxay ka leeyihiin waxaaba laga qaadanayaa alqatlu bimu bimuhaqal shay marka culayskiisa wax ku dilaayo haddii qofka uu qof ku dhufto inaan loo qisaasaynin meelahaasay la gaarayaan ayaga ayb laakiin yani waxaan ujeedaa kaas ila kaan hadda waaba la qisaasayaa ku taale marka jumladan wa an tuqtala bihaa ma ansaxin camr bni dinaarna marna shaki baa looga wariyay calaa sabiili shaki naagta in la dilay iyo in kale ibnu cuyayna xadiidka riwaayada saxeynka ibnu cuyayna ayaa ibnu jurayj khilaafay ibnu cuyayna wuxuu yidhi isaga xadiidkiisa waxaa ku jirtay in diyo laga bixiyay naagta oo reerkeeda uu diyo ku xukumay midda wax dishay marka ibnu cuyaynana marka de ka xifdi badan ibnu jurayj marka naag haddii ay naag disho xadiidkan u keenay laakiin de walunhaa aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunhaa bilunhaa baaba daliil qaala baabu lqawadi min alrajuli lilmar'ati ninka in la qisaaso naag loo qisaaso darteed wbihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa cabdatu can saciidin can qataadata can anasin radia allahu canhu ana yahuudiya nin yahuudiya qatala jaariyatan gabar buu dilay calaa awdaaxin buu u dilay jinjimo oo qalin oo cadcad oo ay wadatay lahaa iyada u sugnaaday faaqaadahu rasuulu llahi sal l slama bihaa nebiga waa qisaasay naagtaa darteed buu ninkaa u qisaasay yahuudiga ah marka haddii nin ou naag dilo waa loo dilaya waa loo qisaasa haddii camdi uu u dilay haddii la helo shuruudii qisaas ayb waana sidaas marka xadiidku sida uu tusaayo amaa aayadda walunhaa bilunhaa waxay ka warrantay aayadda naag markay naag disho waa loo dila haddii nin uu naag dilo aayadda waa ka aamustay kama warramin xadiidkaana sheegaya marka wax iska hor imaanaya marka maaha aayadda iyo xadiidka ima iska hor imaanayo aayadduna suuraday sheegtay xadiidkuna suurad kaloo sheegay waa ziyaadatu bayaanin وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية قبربو كقات جنجمة عدعد ثم رضخ رأسها مدxeedii ayuu yعnي uu ku burburiyey بyna xajarayni laba dhagax dhexdiisa laba dhagax buu madaxeeda ku dhuftay uu ku burburiyey waa riiqay marka faadrakuuhaa way soo gaareen wa bihaa ramaqun iyadoo ay naf ku jirto fajacaluu waxay gudagaleen yatabicuuna biha annaasa dadka inay la raacraacayaan huwa haadaa kan miya midka ku dilay qaalat nacam saasay tiri fa amara rasuulu llahi sal l slam nabiga waa amray farudiqa ra'suhu madaxiisaa la burburiyey beyna xajarayni baa isagana lagu burburiyey laba dhagax dhexdii marka iyada qaalat nacamteeda haadeeda maa lagu dilay ninkan maya isagaa qirtay waa la su-aalay ma dishay haa buu yidhi waxaa loo cuskaday marka xukunku waa iqraarka qiritaanka ou qirtay waaye qofkii la dilaba warkiisa halayska rumaysta ma aha waayo hadday saas dhici lahayd ninka marka wax lagu dhufto ee hebelaa idilay hadduu dhaho kan kale aan la weydiin inay hore laga dilo taas de sharcigii maba ahanba saas marka bayina haddii bayinana wax waa lagu dilaa iqraarna waa lagu dilaa labadaas wax waa lagu dilaa dhaarta wax ma lagu dilaa iyada maya dhaar maal unbaa lagu mutaystaa cinda alimaami shaafici walidaalika qasaamadii kontonka dhaarood shaafici agtiisa diya unbaa lagu mutaysana wa cinda gayrihi imaam maalik iyo kalena waa lagu dilaa buu leeyahay isaga dhaartana wuxuu ku daraa marka asbaabta qatliga yani waxyaabaha loo cuska karaan xukunka qisaasta وبه qال أخبرنا علي بن حجر qال أخبرنا يزيد بن هاrون عن همام عن qتاaدة عن أنس بن مالك qاaلa خرجت جاaرية gabaraa baxday عalayha أوضاx korkeeda ou yahay فأkhadha يahuudiy baa qabtay faرadخa رأسhaa madaxeedii buu markaa burburiyey oo riiqay وأkhada maa عalayha waxay korkeeda ahaaday buu qaatay oo min الxuliyi ah waxyaabaha laysku qurxiya faudrikat waa la soo gaaray wa bihaa ramaqun iyadoo naf ku jirto fautiya bihaa rasuulu llahi sala l slam nebigaa loo keenay faqaala man qatalaki yaa ku dilay fulaanun qaalat bira'sihaa laa maya bay saas tiri qaala fulaanun hebel xataa sama alyahuudiya ilaa uu magacaabay qaalat bira'sihaa nacam madaxeedii saas dhahay fa ukhida waa la qabtay factarafa waa qirtay fa amara bihi rasuulu llahi sala l slam nebigu waa amray farudiqa ra'suhu madaxiisii baa la yacni la burburiyey beyna xajarayni sidii u dilaa loo dilay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhagax shay culayskiisa wax ku dilo shay culayskiisa wax ku dilo qisaas inay ka waajibayso lee dhagaxu waa saas qaala baabu suquudi اlqawadi min almuslimi lilkaafiri qisaastii dhicitaankeeda muslimka ay ka dhacdo gaalka dartiisna ah nin muslim baa gaal dilay muslimkaa ma loo dilaa maya inay ka dhacayso wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafs bn cabdillaahi qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahimu can cabdilcaziiz bni rufaycin can cubayd bni cumeyrin can caaishata um lmu'miniina can rasuuli illahi sal l slam anahu qaal laa yaxilu qatlu muslimin muslim dilkii ma xalaal aha ilaa fi ixdaa halaati khisaalin maahan zanin muxsanun zani muxsan ah fayurjam waa la rajmina warajulun yaqtulu musliman mutacamidan iyo nin muslim dilaayo kas u dilaayo marka musliman waa wasfi qeydun lahu mafhuum marka waa man warajulun yaqtulu musliman maxaa baxaayo gaal hadduu dila inaan loo dilaynin aa laga qaadana warajulun yakhruju min alislaami iyo qof islaamkii ka baxaayo fayuxaaribu allaha caza wajala alla la xarbinaayo iyo warasuulahu fayuqtalu waa la dilayaa ow yuslabu waa la salbinayaa ow yunfaa min alardi ama dhulka ayaa laga musaafurinayaa wbihi qala akbaranaa mxamed bnu mansuuri qaala xadaanaa sufyaanu can muطarif bni طariifi can الshacbiyi qaala samictu abaa juxayfata yaquulu sa'lnaa caliya radia allahu canhu faqulnaa lahu waxaanu ku niri hal cindakum min rasuuli اllahi sal l slama shay-un siwa اlqur'an rasuulka agtiisa ma ka haysaan wax aan qur-aankii ahayn faqaala laa maya buu yihi waladii falaqa alxabata wabara'a anasamata waxaan ku dhaaranaya allah xabadda dhambalay xabadda geleyda marka dhulka lagu duugo waa dilaacaysaa waxaa kasoo dhexbaxayo mir yani waxaa kasoo baxayo dhir wabara'a anasamata nafta abuuray ayaan ku dhaaranaya ilaa an yucdiya allahu caza wajala cabdan ilaahay inuu siinayo maane addoon fahman fahm fii kitaabihi oo ku siinayo kitaabkiisa dhexdiisa ow amase maa fi saxiifati warqadan waxa ku yaalla marka warqadda waxa ku yaalla waa maxay xadiid nebi waay waa laga istinbaadaa isagana wa qultu wamaa fi saxiifati maxaa ku yaal qaala fiiha alcaqlu diyooyinka wafikaku lasiir xabuuska in la fakiyo waan laa yuqtala muslimun bikaafir muslimna inaan gaal loo dilin leanna kufriga ayaa naqsi ah wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa alxajaaj bnu minhaalin qaala xadaanaa hamaamun can qataadata can abi xasana qaala qaala caliyu radia allahu canhu maa cahida ilaya rasuulu llahi sal l slama shay-an nebiga shay igulama ballamin duuna annaasi dadka ka sokay ilaa saxiifatan warqad fii qiraabi sayfi sayfteeda galkeeda ku sugan falam yazaaluu bihi maynan ka zuulin hal inay ku celcelinayaan ay hadal dhahayaan xataa akhraja saxiifata ilaa warqadii uu soo saaray faidaa fiihi waxaa ku yaalo almu'minuuna takaafa'u dimaa'uhum wayascaa bidimatihim adnaahum wahum yadun calaa man siwaahum laa yuqtalu mu'minun bikaafir walaa duu cahdin fii cahdihi wabihi qaala akbaranii axmed bnu xafsin qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahimu bnu طahmaan can اlxajaaj bn اlxajaaj can qataadata can abi xasan ilacraj can اlashtar anahu qaala licaliyin ina annaasa dadkii qad tafashaqad tafashaqa bihim waxaa ku faafay dhexdooda maa yasmacuuna waxa ay maqlayaan taqashacana waa la dabdiyey tafashaqana waa la dabdiyey ay intashara wafashaqa fain kaana rasuulu llahi sala ly slam cahida ilayka cahdan rasuulku haddii uu wax kugula ballamay faxadidnaa bihi noo sheeg oo gaar qaala maa cahida ilaya rasuulu llahi sal l slam caadan nebigu ballan igulama ballamin lam yachadhu ila nnaasi dadka uunan u sheegin gayra ana fii qiraabi sayfi waxaa ku sugan saxiifatan warqad faidaa fiiha waxaa ku taala almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum yascaa bidimatihim adnaahum laa yuqtalu mu'minu bikaafir maxalu shaahidka walaa duu cahdin fii cahdihi mukhtasarun qaala baabu tacdiimi qatli lmucaahidi midka ballanta galay dilkiisa weyneyntiisa caddaynteediiba u baabya mucaahadna waa la yidhaha mucaahidna waa la yidhaha mucaahid markii la yihahdo isaga ballantii galay mucaahadna waa lala galay ballantii waa nin ballan la siiyey waayo muslimiintu ay ballan siiyeen oo ballan ku joogo ballantaa waxay noqon kartaa caqdi hudna heshiisaa la galay inaan la isdagaalin muddo dhe muddadaas iyo muddadaas ama isagii baaba cahdi ku yimid oo imaamu baa la yiri cahdigaabuu ku yimid wahaakada kaas marka in la khiyaano arrintaa culayskeeda waaya gaalada marka de midna waa dimi oo muslimku ku hoos nool yahay waa axkaamtii ayuu qaadanayaayo axkaamtii muslimiinta ku fulaysa asaga korkiisa jizya u bixiyaa midna waa mucaahad ballan heshiis aa jiro midna waa musta'man musta'manku marka ammaan uu dalbayo wuxuu yidhi diintan dhegaysanaaye isiiya fursad qur-aanka inaan dhegaystaan raba wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah intaba marka waa jiraan nooca afaraadna waa xarbiyiin dagaal muslimka kula jirta laba gees marka waxaa jirta laba quluwi ayaa jira quluwi dhahayo wax mucaahada maba jiraba iyo wax musta'man ah iyo adduunyada maba joogaanba oo gaal walbo adduunyada joogo waa xarbi wax kalena ma jiro qolo kale iyaguna waxay leeyihiin adduunyada gaal xarbi maba jiraba dagaal waa layska dhaafay golo guudaa lagu wada jiraa wax la yidhaha marka ma jira xarbi bay leeyihin labadana waa laba yacni laba wadaad oo noocaa saas u hadlaayana waa waa waa arkay waa isoo mareen aadaan ula yaabay mid annagoo la yaabana haddana midka kalena aan la yaabnay meeshaasna taagan yahay diinkiina marka mucaahad waa kan uu ka hadlaa cahdiga yaa geli kara haddii la yidhaha xataa shaksi ama shirkadaa dhici karto qof gaala inay iyagu caqdi intay la soo galeen ay ama ammaan geliyeen oo uu howl u qabanayo haddii marka qofkaas la yidhaahdo waa la dilaa waa xarbi la yidhaha qofka mu'minka aawey waxa uu magangeliyadiisii iyo wixii lagu tixgelinayay aawey wax xarbi ama jirana de waaqicii baa beeninaya iyadana soo maaha waxa gaalo marka muslim ku duulay ama kusoo duulayo maa la dhihi karaa xarbiyiin maaha waa labo qatar waa wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadahanaa khaalidun can cuyaynata qaala akhbaranii abi qaala qaala abu bakrata qaala rasuulu llahi sal l slam man qatla mucaahadan fii gayri kunhihi qof lala ballamay oo gaala qofkii dilo fii gayri kunhihi xaqiiqdiisii waxaan ahayn ku dilo xarama allahu caza wajala calayhi ljannata ilaahay korkiisa janno waa ka xarimay yani janna waa laga xarimay macnaa gaal buu noqday miyaa laga wadaa maya sidaanuu mutaysanaa waa waciid waciidka ilaah in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa isaga gaalnimo hadda kuma dhicin ayb fii gayri kunhihi marka xaqiiqdiisa waxaan ahayn dhexdeeduu ku dilay yacnii xaqiiqdiisu marka waa maxay de cahdigiisii asagoo ku jiray ayuu dilay ayb ama waqtigiisa iyo qadarkiisana waa lagu macneeyey waqtigiisii geyrkiis dhexdiisa dilay maxaa laga wadaa marka cahdigii baa lagu jiraa wa bihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth qaala xadahanaa ismaaciilu can yunusa can اlxakm bn اlacraj can اlashcaf bni hurmulata wahuwa hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu can abi bakrata qaala qaala rasuulu اlah sal l slam man qatla nafsa mucaahada bgayri xiliha kana fasira xalaalnimadeeda yacni waxaan ahayn ku dilo xarama allahu calayhi ljannata alla jannaduu ka xarimay an yashuma riixaha carafteeda inuu carafsado wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaana nadru qaala xadaanaa shucbatu can mansuuri can hilaali bni isaaf can ilqaasim bni mukhaymirata can rajuli min asxaabi nabiy sal l slam ana rasuula اllahi sal l slama qaal man qatla rajula min ahli dimati nin ahlu dimada ka mida qofkii dilo lam yajid riixa aljannati jannada carafteeda ma helaayo wa ina riixahaa layuujadu min masirati sabciina caaman carafteedana waxaa laga helaa toddobaatan sano meel loo socdo wabihi qaala akhbarana cabdiraxmaan bnu ibraahim duxaym qala xadaanaa marwanu qala xadaana alxasan wahuwa bnu camri can mujaahidi can junaadata bni abi umayata ninkan mukhtalafun fii suxbatihi baa layidhi cijlina hiqa ayuu yihi lak waa laba nin mid saxaabi waayo midna waa taabici ibnu xajar isaabadu aad ugu kala sheegay can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qatala qofkii dila qatiilan maqtuul qof la dilay oo min ahli dimati ah lam yajid ka mid ah ahludimada lam yajid riixa aljannati jannada carafteeda ma helo waina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caaman afartan sano meel loo socdo ayaa laga helaa carafteeda hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi